tartankan horyaalka boloniga logtiya lonqobaday kooxaha ka dhisan degmada jowhar ee heerka koowaad welina oo ku furmay garoonka ciyaaraha xusey kumaari iyadoona dadweyne eedan fara badan iyo ka shalkooyna xaafadaya ku koobanta degmada oo hanfiirsado bahan ciyaarta kooxaha banaaniya ee masyala ka daafuri tartanka welina qeybgalaya madax ku tirsan maamulka hirshabeelle maamulka degmada iyo bahda ciyaaraha jowhara unkoreyntii weliba munaasabada furitaanka tartan ciyaareedka ku hadalay gudoomiyaha xiriirka balooniga loogtay degmada jowar cabdulaahi xuseen usoona sharaxi muhiimada tartankan yoonqobadayn iyo kooxaha ku qiibgalahaya waxaan daafuraynaa koob seeri a oo magac darannay soo celinta bilicda degmada jowhar waxaan maanta aan nasiib u yeeshay horyaalkan toban koob toban koox aan qabanaynaa oo zeeri e ah waxaa maanta nasiib u yeeshay koox kooxda kubadda cagta degma maxay dhahaan banaaney iyo kooxda boolijes maxay dhahaan ceymis maanta hadduu ilaahay yidhaahdo garoonka xasii kumaari sidoo kale gudoomiyaha degmada jowhar ah eena duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baari iyo waliba uu sina sheegay in tartamadan haato e iyo koran qaadasa nabadiyo isdhexgalka bulshada maanta waxaa farxad noo ah in aan nagala soo qayb galno furitaanka tartanka maxaa dhihi jiray bilic soo celinta degmada jowhar ee maanta ay ku tartamayaan labada kooxood ee banaaney iyo eymis waxaan leeyahay guul ayaa idin rajeynaa hadduu ila yidhaahdo iyo ciyaar wanaag oo aad u qurux badan walaaltinimo aada umahadsantihin gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka hirshabeelle cabdulaahi cusmaan gacal ayaan ka dambeyn furi tartanka soona ballanqaad aan sameeyay guulahayaalka heer qaran usudiir sii doona kooxahana usoo kala dardaarminti ciyaar faylan habandhigana cayaartoydu way iska eed badan tahay oo haddii xataa waxaan ogaa soon ada miinto lahayn waayo anagaan u ahan labaatan sana ka badan garsoorkaa maamulahayy laba jeer hadduu soo jiiriyo qofu haraatiha garsoorkaa ayaa axduu ku leeyahay waa shaqadooda sababto maba diyaarsano marka waxaa laydinka rabaa inaad ninkuna cadaaladda ku dadaashiin ood maaragtay garsoorkaad sidaasaa yeeshaan waxaa marka halkaa iga muuqda boortayaasha boortay cayaartoydiinna kale waa u dhantihiin waxaad ku ciyaari lahayn laakiin labada boorte galoodis mada gacmogashi ma haystaan ninkan waa boodaa wuxuu ku dhacaa meeshaan dhulkaanuna hadda waa aragteenoo dhulka hadda caws kale oo wax kaa mudaynin galoofisaa loo gashtaa marka waxaan ballan qaadaa tobanka ciyaartooy boortayaashooda toban galoofo soo gado oon u keeno
qobdowka tartamada ciyaaraha iyo hanoolayowka iyo weliba meelaga saara doontee dhibaatada liqaba iyo alweerada ka jartay degmada jowr hana soo ka mashquulo doona fiirsadowka ciyaaraha oon dhexeeya kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan degmadaasi iyo hana ku miday deegaanada hoos kooyanga